waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qayb shanaad oo ka mid ah taxanaha hiddaha ergada iyo ergeynta dhegaystayaal ulajeeddo ahaan hawsha ay ergada u dirsan jireeni waxay ku koobnayd in si nabadgelyo ah ay kula soo noqoto xaq ay markaas ku raad joogaan xaq noqon kara mag laga duujiyey amaba ahaan kara xoolo meesiga geela u badanoo jeer hore inta lagu soo duulay laga dhacay waa hab soomaalidii raacatada ahayd ay soo rogtay waayo ay u baahatay farsamo lagu kala baxo oo dirir iyo colaad ka fudud waa hanaan ay dhaaxda ku baashiyeen dhiig daadan lahaa oo sidaan barnaamijyadii hore qaarkood ku soo sheegay u eg waxa aynu eegga diblomaasiyadda u naqaan ee saldhigga u ah furdaaminta ismaandhaafka ummadaha dunida ka dhex dhasha hawsha ergaduse wax fudud ma aha iyagoo hadday rabaan wixii ka maqnaa inay nabad ku soo ceshadaan mar walba hubaal ma aha qolada ay wax u sheeganayaan inay la mid tahayoo ay iyaguna doonayaan arrintu inay heshiis iyo wanaag ku dhammaato waxay u badnayd cidaha xaqa loo sheeganayaa inay dafiraanoo ay kulanka horeba ergada ka horgeeyaan hebelka aada magtiisa naga doonaysaan annagu ma aanu dilin ama inay yidhaahdaan xoolaha noo celiya aada leedihiin idinkama hayno xeryaha iyagana kuma jiraan ama waxay ku yidhaahdaan waa runoo hebelkiinii gacantayada ayuu ku baxay magsa ka bixin mayno oo waataydun kal hore meel hebla inay hebelkii annaga ahaa aada ku disheen sidaa darteedna geel mag ah maanta naga dareerin maysaan oo gardarro ayaad ku socotaane inta aan gacmaha yaga wax idinka gaarin dhulkii aad ka timaadeen isaga caymada markaas oo kale ayaa waxaa la xusuusan jiray siday run u tahayna lala yaabi jiray maahmaahdii soomaaliyeed ee ahayd wax rakaa galay raka kaa gale hase ahaatee doodaas gegta ah ee badanaa ragga da'da yari ay kaga naxsan jireen ergadu kuma ay quusan jirine dhowr adayg bay kasii qaadi jirtay waa rag markoodii horeba la soo soocay oo waxgarad u badan aftahan wada ah geedjoog miidhan ah dulqaadkooduna uu xaddhaaf yahay sidaa darteed bay waxay ka dhursugi jireen hadal dhaama midkaas ay maqleen oo ka soo yeera odayada qaarka nabadka talinta ku caanbaxay kuwaasoo geedkii loo fadhiistaba wadaxaajoodku inuu burburo ka badbaadin jiray aaraaba waxaa ergada hormari jiray gabyaal la yaqaan oo haddii loo garaabi waayo maansada ciirsan jiray sidaad ku maqasheen gabaygii cali dhuux marin jiray ee toddobaadkii hore aada maqasheenna wuxuu markaas oo kale gabyaaga soomaaliyeed adeegsan jiray dabuub walba oo qolada wax ka haysa uu kaga soo coshan karo inta badanna waxaa doodiisa saldhig u ahaa waanu kari karaynaa inaan xoog idinkaga soo dhacsanno xaqa aydu naga haysaan waxsaan door bidaynaa waxaa nooga kiin maqan inaanu nabad idinkaga helno cali dhuux ka sokowna maanseyahanadii inta ergeeyey hawshii ay galeen maansada ku taariikheeyey waxaa ka mid ahaa gabyaal la oran jiray sharmaarka cilmi xaryan oo noolaa bartamihii qarnigii sagaal iyo tobnaad ilaa qaybihii hore ee kii labaatanaad qiyaasta goor ku beegan isgarihii labadii qarni ee aynu soo dhaafnay ayaa goor subaxa degmadii uu sharmaarkii odayga u ahaa col ku soo waabaristay lo ay lahaayeen ayaa laga moolo duugay dabadeedna maalmo kadib ayaa waxaa soo celinteeda ka ergeeyey sharmaarke iyo diina cilmi oo ay walaalo ahaayeen qudhiisana ay bulshadu aada u tixgelin jirtay degmadii loola ka soo dhacday ayay isa sii dul taageen iyaga oo rumaysan markii labadooda magac la maqlo in si deg dega xoolahooda loogu soo naqi doono nasiib daro taasi ma dhicin waxaaba laga hor keenay maya aan waawaan lahayn kaaga darane iyaga oo ergeyntii aan ka quusane weli la xaajoonaya ayaa waxaa isla degmadii soo galay kuna dhex furtay aw safar ah niman wata oo masage ganacahi ay ugu raran tahay isla markiibana labadoodii oo indhahoodu shan yihiin ayaa lo-doodii inta lagu tagri faray masagadii uu safarku watay lagu iibsaday dabadeedna siday xalaashoodii tahay lagu allabariyay markaas oo kale waa sidii laga filaye sharmaarke oo lo-dii in loo soo celiyo aan rajo badan ka qabin ayaa xagga maansada u bayray gabaydheero murti iyo hogatus meyrana ayuu tiriyey kaasoo aan maanta idinka maqashiinayo tudciyadii goodiga ahaa ee ku jiray nimanka lo-diisa haystana uu ugu boholoqodayo wuxuu ugu hanjabayaa dagaalyahano caana oo ay xigto ahaayeen iyo suldaan yuusuf cali keenadiin oo hubyo ka talin jiray kol walbana diyaar u ah hadduu weydiisto inuu hub soo siiyo waxaa gabagiisa ka mid ahaa geedkii macluuna bil waa lagala maataaye niman magacyo weyn baa nahoo lagu murweeyaaye makaab iyo makaab baa nahee maalka nagu siiya looda masagada la siisanahayoo lagu muraadaysan malag loo dhintay leedahee maalka nagu siiya mataan iyo haddaan maxamedeer meel wax ugu sheego mawigii ilaa wiyo haddaan cali u maangaysto ilmaadeera mudan baa jiree maalka nagu siiya xididkaa markaba oo murti leh waa la mahadsaaye haddaan yuusuf calimood iraa maydarse u geeyo isagaa ninkii magan galaa mahad ka sheegtaaye madfac iyo dab baan heli karaaye maalka nagu siiya hadalkaasaan kuu mariyey waa nabad macaankeede labadeena meelood haddaan kala muraad weyno ninba dhalashadii inuu mintidi maalka nagu siiyo tixaha ergeynta daaran kolka uu gabyaagu tirinayo qolada uu wax kaga doonayo arrimaha uu ku beerdolucsado waxaa ka mid a ragga ergadiisa ka midka ah qaarkood cirada madaxyadooda saabatay taasoo ay tahay inay ka xishoodaan talmaarka cilmi oo waa kale geel laga dhacay ka ergeeyey waa kii odhan jiray nin ciro leh cadaabkiiba waa lagala ceesaaye rag caddaaday baa nagu jiree geela noogu cesha aw yuusuf cali xirsi aw yuusuf barre oo isna geel laga qaaday jeer ka ergeeyey ayaa tuducyadii gabagiisa midkood wuxuu nimankii ka hayay ku xusuusiyey da-diisa weyn iyo inuu saddex iyo lixdan jir yahay taasoo ah nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee da-dii uu nebi maxamed ku geeriyooday waa kii lahaa saddex iyo sitiin baa jiray oo seencaddaan ahaye sanadii rasuulkiyo waxaa siman gugaygiiye duul laga sariigtaa jiree geela igu siiya murtida faraha badan ee soomaalidu ay ergada iyo ergeynta ku xustay waxaa ka mid ah midda ah ergadu mar waa miskiin marna waa maslaxo marna waa masiibo mar waa miskiinoo waa marka ay guryahaaga joogto ee ay nabadda wax kaaga doonayso adiguna wixii aad doonto aad ku fari karayso marna waa maslaxo oo waa marka inta la dhagaysto la maamuuso oo xaqii ay doonayeen faraha laga saaro nabad muddo dheer lagu naaloodo ayaa ka dhalan jirtay marna waa masiibo oo waa marka la laayo ama inta la afla gaadeeyo hungo lagu diro halkii xaqooda laga siin lahaa colaad aan si fudud ku baabi'in ayaa ka aloosmi jirtay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo socdaya ku kale hadduu eebba idmo